waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e-da dhegaystayaal marar badan ujeeddada tixdiisa iyo alartaba inta aan u gelin maansayahankii hore ee soomaaliyeed cid buu ku halqabsan jiray qof meeliska ugu horreeya ee gabayga ama geeraadka uu magaciisa ku xuso sideedana gabyaaweyday qofkii uu ku halqabsadaa inuu dheeraad helay ayuu isu arki jiray colku markuu guuro haddii uu gabyaa ku jiro ragga qaar ayaa ka codsan jiray in hadday soo guulaystaan gabayga uu tirin doono uu magaciisa ku daro waxay kolka su-aashu tahay muxuu gabyaagu halqabsiga ugu baahdaa waa sababo badan dartood kuwaasoo afar ka mida si kooban aan barnaamijkan maanta ugu soo qaadi doono marka hore wuxuu ku halqabsan jiray ku kale oo maalintaas ay dood kulule dhex taal taasoo maansada soomaalida looga heli karo tobannaan tusaale oo wax inaga bari kara siday maansayahanadii waaweynaa u wada hadli jireen markii ay murama soo dhex galaan marahaydana tusaalaha halkan ugu habboonay waa gabaygii deerka ahaa ee qamaan burxan uu ugu jawaabi jiray cali dhuux oo markaa ka hor gabay dhaliil miirana qoladiisa u soo dhiibay waa gabaygii ka kici jiray caliyow dabuubtaadi gabay daayinkaa wadayee dabaylaha xagaagii bafle iyo daafigaa sidayee noo dooji sida doogga iyo dararta xoolaade diidkiiyo laftuu xulay hadduu hadal wax daaweyne dadku uma sinnee reertorkay dacar ku nooleeye dibirootiguu dhacay raggaa dabaqadayseene waa gobol dilaa cid iyo ciil debinta ruugaya iyo gobol dibiray oo runduda dagaha weeyaane daaraan garbaha duul leh yaa dhaqantay dhuuxoowe dulkaa jooji waan kula dacweeye doodna waan odhanne dabbaad ololisaa kumana gubo daayin abidkaaye intaad dogob sidaabaa taqaandirandilayn baase daaskaad fadhiido sow galee degalka qiiqaada marka labaad gabyaagu wuxuu ku halqabsan jiray ruux ka mida xubnaha qoyskiisa sida afadiisa wiil uu dhalay ama qof ay qaraabo yihiinoo intuu talaxumo ku arkay uu kala talinayo taana aan ku tusaaleeyo gabaygii salaan carabey uu ku canaanan jiray ninuu adeer ugu aadanaayo cabdilaahi baashe la odhan jiray kaasoo tix gaaban ku macjuufeeyey niman xidida oo qabay dumar isaga iyo salaanba ay xigto ahaayeen waa gabaygii dheeraa ee cabdilaahina uu ku waaniyey isna gabowgii hayey uu kaga sheegtay gabaygii uu ka bilaabi jiray cabdilaahi baashow cataqay gabay caraadkiise maxaad cunay ha joogtee adduun caashiqii dhigaya sidaan cadalka biluhu u tirsaday waan cabsanayaaye ceshahaan hurdada fiiriyaa caam intaan jiraye calli yahay ciradu waa runtii caamadan garan calaamooyinkii odaylahaa caasha wadisaariye calool qulubtay waa yaab asaan cudur la tiicayni nafcan kuurka loo yimi rabbaa caaqibuu garanna raggaanu isku ciidamis ahayn caynna laga waaye cidla yuurur bay dilay sidii cawsha dibadeed ee dhalinyaro colmooga ya'tashiga cara ka qaadaaye cabbaar gibina meel uma fadhidid cis iyo maamuuse hadba toraannu caysh melix nahay ya nagu cadhaysaaye cimrigiisa nimaan laasanayn looma caal helo eh cuqla miduu u baxay baa tahay aan caabudayn axadin marka saddexaad wuxuu maansiyahanku ku halqabsan jiray ruux gabay xambaara oo uu og yahay in si fudud tixda uu uga qaybi doono dabadeedna tii oo sideedii ah uu dadweynaha ku dhex faafin doono iyadana waxaa tusaale wacan u noqon kara sayid maxamed oo inta badan nin qura ku halqabsan jiray waa darwiishkii gabyaagana ahaa ee xuseen dhaqle la odhan jiray wuxuu ahaa ninuu aad u jeclaa nin uu ku aamini jiray baahinta maansadii uu u xambaarin jiray mabaadi'da ururkii gobonnimo udirirka ahaa ee uu hoggaamin jiray haddaad u dhabagasho diiwaankiisa weyn ee allah u naxariistay ow jaamac cumar ciise uu ururiyey waxaa kuu soo baxaya gabayadiisa kuwa ugu milgaha badan in wadaadku uu isaga ugu halqabsan jiray balaan tusaaleeyo waxaa ka mid ah maruu doonayay gabay cusub oo uu markaa tiriyey in daraawiishta iyo guud ahaanba soomaalida kale uu xuseen ku baahiyo waa kii inta ku halqabsado odhan jiray xuseenow aqligu kaama baxo idam ilaahaye ha laguu aqbala ducasan baan kuu akhriyayaaye ifkana waaye noo joognimaan aaminaa tahay haddaad ummadda waa kuu hubaa inay odow khayre asxaabihii baad u tegi uduga weynaaye irdihii jannaad inaad ka geli waan ogsoonahaye orah kalena waa erey yaraan kuu erganayayb gabaygiisa layaab kale ee soomaalidu ay jiinlayda u taqaana waa kii ku bilaabay xuseenow jikaar lama hadlee jaalkay baa tahay adaan iga jadeel wixin markuu jaahilkii dilaye jaanhoy adaan qaban markuu jiitay gacalkaaye ragga gaala jeeqaaqi waa ehel shaxiimaade jahannamo inay galahayaan waygu jaamacaay adaa jamalka soo raray markay janan u guureen haddana isagoo iska daafacaya dacaayadihii ingiriiska iyo soomaalidii kujaarka ahayd waa kii gabayga wowgaa inta tiriyey xuseen u dhiibay gabayga ka bilowda xuseenow war baan kuu hayaa waxaa tiraa weeye walaalow wacdiga layna faray ila wanaag weeye waanadii astaadkeennuu yidhi weeraan rabo weeye walbahaarka aakhiro inaan wax u tabcaa weeye wax tanoo aan dooniyo inaan wax u nacaa weeye webiinnimo ma fiicna eh inaan walac noqdaa weeye mar afraad wuxuu gabyaagu ku halqabsan jiray qof uu u dhiibanayo gabay fariina oo uu rabo isaga oo aan kala lumin ciddii uu uladan lahaa in lagu simo ku halqabsiga ka sokowna gabyaagu fariinta sidaasa ninka ka qaadaya madaxa ayuu u saraaxaa wuu ammaanaa wuxuuna ugu duceeyaa badbaado iyo in eebba uu jidka taaka taaka uga dhigo tanna aan ku tusaaleeyo gabaygii qabaan bulxan uu reer xididkiis u dhiibi jiray jeer haweenay u dhaxday gardarro looga fasakhay dabadeedna isagii oo aan furin uu nin kale ka guursaday wadaadkii uu gabaygaa u dhiibaayey oo aw cumar la odhan jiray isaga oo ku halqabsanaya alartana ugu ducaynaya ayuu yidhi aw cumar gadoontaya haddaad naga guddaan caawa rabbi haydin geeyee haddaad gamac malayn weydo ood gaambisaan socota waa garangalcootaaye guruf iyo guutiya col weyn galalaftii weerar god abeeso good iyo mas iyo goosatada hoose waddada goonyaheed iyo dil iyo gowrac iyo jiifin garow iyo shimbiro geela iyo guuldarri iyo qoofar wiyir gaatin gool iyo libaax gucumo aar yeeshay gebgab iyo cabsiin iyo wixii gubaya jiilkaaga gunti nebi allaha kaa gasho iyo golaha yaasiin gaamiya haddaad nala tagtaan gurarka ow nuuxa giddi ow warfaa iyo basacad amase guureedka ismaaciilka gaanka ah haddaad war u ganuunayso sheekhuu islaamkuba gartay ee gacanta saaraya gaarsiiya gabaygaan ilaa igu gar weeyaane aniguna wixii ila gudboon gaar aan ula shawro waa runo aaraaba gabyaaga soomaaliyeed qof buu ku halqabsan jiray taas macnaheeduse maaha inaanu wax kale ku halqabsan jirin kol xoolaha dabjoogta loo yaqaan qaarkood ayuu ku halqabsan jiray sida neef uu leeyahay oo geel ama lo ah mar kale wuxuu ku halqabsan jiray duurjoogta sida cidoodka iyo shimbiraha mar saddexaadna dugaagga qaarkii sida libaaxa dhulwaaga iyo shabeelka ayuu ku halqabsan jiray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadanayo barnaamij kale oo halqabsiga maansada ku saabsan